kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii xiriirka ahaa ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waxaana barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo ah abubakar maxamed soo dhowaada waa hagaag ujeedka casharadeennan idaacadda sida joogtada ah uga baxaya waa koruqaadista aqoonta iyo kobcinta waxqabadka wanaagsan ee dhegaystayaasheenna ee ku aadan nafaqada iyo badqabka cuntada arrintani waxay inoo leedahay barashadeedu muhiimad weyn waana halkan kaga go'aan qaadanayno qaabkan qoyskeenna iyo nafteenna u quudinayno si aan u helno nafaqo iyo caafimaad wanaagsan casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay kalluunka oo ah il nafaqo oo muhiima markay noqoto nafaqada ku jirta cunto ahaan waxaana ku jira nafaqa aad u sarraysa oo la yidhaahdo omega three taasoo ah nafaqa uusan marna jidhku keligiis soo saari karin haddaba dhegayste kalluunka oo ah noole biyaha ku dhex nool wuxuu cunaa dhir iyo organno aad u yaryar oo biyaha laga helo kalluumaysatada ayaa caadi ahaan subaxii wakhti hore ama fiidkii wakhti dambe u kallaha badda si ay u soo jillaabtaan shabaqooda ayay biyaha dhigaan kadibna kalluun ku soo qabtaan kalluunku way nadiifiyaan kadibna sanduuq qabuujiye ah ayay geliyaan si uusan u xumaan xeebtay keenaan waana iibiyaan haddaba haddii aad doonayso inaad kalluun iibsato arrimaha soo socda waa inaad la socotaa iska fiiri urta kalluunka wanaagsan wuxuu u urayaa sidii in hadda badda laga soo qabtay kalluunka nadiifka ahi ma urayo urtuna waa waxa ugu horreeya ee aad ku xaqiijinayso in kalluunkaasi uusan ahayn mid hadda lasoo qabtay fiiri indhaha kalluunka inay yihiin kuwo si hagaagsan u muuqda oo aan caad iyo wax kale ku gadaamnayn haddii indhihiisa aysan nadiif ahayn waa kalluun wakhti badan yaalay miisaanka kalluunka waa inuu wanaagsan yahay muuqaalkiisuna dhalaalayo taabo kalluunka si aad u aragto inuu diismayo kalluunku waa inuusan noqon mid caata ah fiiri meelaha uu ka neefsado waa inay nadiif ahaadaan oo ay guduudan yihiin haddaba aan casharkeenna wax badan hoos uga sii daadegno lana hadalno khubarradeenna martida inoogu ah barnaamijkan kuwaasoo kale ah cabdiqaadir siciid axmed iyo muuse maxamed oo labaduba ah khubaro ka tirsan hay-adda faw waxaan ku hormarayaa cabdiqaadir siciid oo loo garan og yahay cabdiqaadir baajuuni adoo soo dhowaanaya mudane maxay tahay faa'iidada cunista kalluunka u leedahay jirka dadka bismi illaahi raxmaani raxiim cunista kalluunka wuxuu wuxuu daawo u yahay jirka maaha waa bini aadamkuba daawo u yahay macal xoolahaba number one horta ilmaha caruurta aad uu daawo u yahay maskaxdooda iyo lafahoodu kordhiyaa dadka waaweyn kadaalika indhuhu u roon yahay maskaxdu u roon yahay hadda daawooyinka nairobionka waxaa la sameeyey waa maado kalluun ku jirto waayo nairobionka maskaxdeed dejisaa waxyaaba badan lafaha wax kasto ayuu daawo u yahay kalluun cunista dadku sidee kalluun u heli karaan marka laga soo tago badda kalluunka waa si si sahalsanaa lagu helaa sidii xamar oo kale waxaa jirta meelaha kalluunka laga soo dejiyo duumaha kalluunka keeno waxaa jira dad ka shaqaysta kalluunka waxaa laga soo qaadaa meelaha doonyaha ay keenaan suuqaa la geeyaa suuqaa lagu iibiyaa sidii hilibka loo iibiyo ayaa loo iibiyaa qofka maaragtay oo goonida u rabana suuquu tegaaya kalluunkuu soo iibsanaya meel kasta way fududa kalluunka lagu heli karo waayahay bulshada soomaalidu aad uma isticmaasho cabdiqaadir hilibka kalluunka sida la yidhaahdo maxaa ugu wacan bay kula tahay waa laba laba maado waaye bulshadii hore miti bulshadan hadda bulshadii hore awal hore kalluunka aaday u cuni jireen bulsho dhexeedaa timid dagaalada kadib ee kalluunka xoogaha irwaaqiyana gaabsadeen bulshadii saddexaad hadda kalluunka soomaalida wax uga horeeya male markaad hodheelada makhaayadaha tagtid kalluuna kaa soo horeeya markaad suuqa tagtid kalluunkiya kaa soo horeeya kalluunka heer wuxuu gaaray in la isku diro uu gaaro afar doollar shan dollar uu gaaro mahadsanidkaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir siciid oo ah khabiir dhinaca kalluunka ah kana tirsan hay-adda faw waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada oo ay idiin soo saartay hay-adda faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waa hagaag haddaba dhegayste ogow kalluunka lasoo jillaabo qaar guryaha loo isticmaalaa in kale oo badanse wuxuu galaa habayn oo waa la qallajiyaa waa la jeexjeexaa haddaba hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw ayaa waxay taageertaa haween iyo dhallinyaro gudaha waddanka ku sugan si ay u hormariso xirfadaha habaynta kalluunka si ay uga dhigto mid dhadhan wanaagsan si kor loogu qaado isticmaalkiisa waxaan mar kale arrinkan kala hadlaynaa cabdiqaadir siciid mudane tababarada ay faw siiso dhallinyarada iyo haweenka maxay yihiin tababaro badan ayay hay-adda faw siisaa waxaa ka mida sida kalluunka loo soo qabto waxaa ka mida sida kalluunka loo fayadhooro waxaa ka mida kalluunka maaragtay sida looga ilaaliyo inuusan khaa'isin loo barafeeyo oo waxyaabo badan ayaa ka mida faw bixisay waxaa ka mida habla ayay u tababartay sidii shabaagta loo tolo waxay tababartay sida kalluunka loo qalo loo qalajiyo hadduu lacala uu kalluunka markaa keento suuqa uu kugu xumaado sidaad u qalajin laheed oo la yidhaahdo dry fish la yidhaahdo qaleelka lagu xiro waa la xaniidgeeyaa adi wax badan ayay faw u tababartay oo kamida baddaca kamida g p s yada kamida safetygia kamida adi waxaan lasoo koobi karin macnaha oo hal mar lagu soo koobi karin waayo maxaa kale oo dheeraada oo dadka la baraa markaan tababaradaas kalluumaysiga samayno waxaan samaynaa management waxa la yidhaahdo maamulka sidii kalluunka loo maamuli lahaa ninka markuu kalluunka soo gato siduu u iibsan lahaa sidii loo maareyn lahaa kulli tababarkaas waa ku jiraa waxay faw tababarin ma leh waxaa tidhi hadalkaagana ku jirtay kalluunka diyaarintiisa maalan in la qalajiyo kale ayaa la baraa sideebay marka u diyaariyaan kalluunka la qalajinayo ha kalluunka la qalajinaya kalluunka waa la saafaa waa la qalaa waa la saafaa markii la saafo waa la cusbeeyaa afar laba iyo toban saacadood ayaa cusbo lagu lagu lagu lagu lagu cusbeeyaa oo meel la dhigaa ka bacdi waaga markuu bariyo masalan kalluunka gala maanta la helay maantuu qalaayaa wuu cusbeynayaa wuxuu dhigaya meel haruu dhigayaa si cusbada u gasho hilibka uu u gelo ka bacdi maalintii labaad waa lasoo dhaqayaa markii laga dhaqo markaas waxaa la dhigayaa meel fitan oo iyo qorax qoraxda markaa qalajisa laba beri saddex beri hadda waxay ku xiran tahay qoraxda siday tahay qoraxda haddii aad u badan tahay laba beri uu ku qalalahay saddex beri qoraxdana haddii haddoo kale maarata qoyaan qoyaan uu ku jiro cirka uu qoyaan ku jiro waxaa laga yaabaa afar beri shan beri inuu ku qalalo waayahay cilmiga adduunku waa sii casriyoobaya hadba heer baa la gaarayaa marka hababkii hore muxuu uga duwan yahay habka hadda aa bartaan maxaase aa ku tababartaan maalan inay ku daraan markay qallajinayaan cusbo ka sokow waxaa jira waxa la yidhaahdo macaaniin waxa la yidhaahdo waxaan tababarnay kalluunka midna waa dry fish cusbo keli lagu qalajiyaa midna waxaan ku samaynaa waxaan gelinaa waxyaabaha maarata cuntada xawaajiga uu ka mid yahay filfilka oo shiilan uu ka mid yahay basbaaska uu ka mid yahay marka dhowr nooc ayaa loo sameeyaa midna waxaa laga dhigaa waxaa lagu lagu qalajiyaa cusbo mid waxaa lagu qalajiyaa cusbo la-aan midna waxaa lagu qalajiyaa xawaajigaas iyo wixii oo maaragtay shiilan oo lagu lagu lagu keediyey waxyaabahaas badan ayaa la sameeyaa marka qofka waxaan u tababarnay qofka markuu rabo inuu kalluun soo iibsado automatically kalluunkiinu soo iibsanaya asagoo dry fish oo ku dhex jira khudradii ku dhex jirta wax kasta ku dhex jira oo lagu dhex sameeyey isla markiiba nyaanyadii uu samaynaya kalluunka ku dhex daadinaya jawaaba haystaabaadan wax uga baahan yahay male sidiisa kalluunku wuu karkarinaya saddex daqiiqadood wuxuu ka daadinaya biyaha oo xoogaaga oo markii wax la kariyo xoogaha waxaad moodaa inay xumbo ama abuur uu soo kacayo waxaasaa laga daadinaya isla markiiba uu burburinaya baastadiisu ku cunaya ja kalluunkii waa wataa wax kasta waa u tababarne waayahay marka tababarkan aad bixinayseen ama faw bixinayso sidee u shaqeeyey oo dadkii farsamadan bartay hadda wax ma soo saaraan maasha allah waxaa ugu sii daraan dadka kalluunka ka keena badda ka keena marka hore kalluumaysatada laxba soo helaan way la soo carari jireen haddana waxaan u tababarnay sidii loo barafeeyo sida kalluunka loo xanaaneeyo waxaa laga yaabaa doonti baxdina shan casho lix casho ay timaado asagoo hal tan laba tan kalluun wato maxaan idhahdaa dadka oo ayagana saas oo kale sii iibsanayana waa loo tababare dadka qalajinaya waa loo tababare adi dhan kasta oo aan la kuuri karin ayay faaw u tababartay waxaan rabnaa aan jecelnahay inaan hadda usii kordhino tababarka technology markastoo technology casriya imaanaya inaan tababaradii u kordhino inaan tusno habka maaragtay kalluunka loo abuuro loo beero ayaa ka mida inaan samayn doono mustaqbalka mustaqbalka waxaan sii xoojinaynaa g p s yadii quruurta inaan keeno sidii badda kalluunka markii la aaro si saalkan lagu helo waxaan dareemaynaa waxaa jira wax la yidhaahdo faad wax la yidhaahdo oo soomaali ahaan aan u bixinay gafaadka kalluunka waxaa jira asagana oo faad dhuleedaa jira oo ninka qofka faadu ayuu samaysan karaa keligiisa eh oo beer badda lagu dhex beerayo ay ka mid yahay oo tamaatilka isla markiiba kalluunkiisu soo qabsanaa asoon kalluun raadinin marka waa mashruuc badan ayaa socda oo technology ama casriyan hadda loo casriyeynaya mahadsanidkaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir saciid oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga ah oo barnaamijkeenna marti noogu ah dhegayste kalluunka waxaa ku jira maadooyin jirka u baahan yahay oo qaali ah sida omega three faytamiinada a b c d iyo e maadada calcium sink fosforos mangnes iodin iyo kuwo kaloo badan dhammaantoodna door muhiim ah ayay ka ciyaaraan korinta jirka nafaqada iyo soo kabashada unugyada jirka unugyada soo kabtana waxay xoojiyaan in jirka si caafimaad qaba u shaqeeyo difaaciisuna xoogaysto waxay kor u qaadaan aragga indhaha haddaba kalluunka intan oo muhiimad ah leh waa maxay sababta uusan suuqyada waddanka ugu badnayn su-aashan ee waxaan weydiinayaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw ee mudane muuse adoo soo dhowaanaya kalluunka caadi ahaan meelaha xeebaha ah ee laga soo saaro ayaa lagu quutaa muxuusan u gaaraynin deegaanada ka fog dhulka xeebaleyda ah
waa mahadsan tahay waan dhawahay waa horta kalluunka meelaha fogfog u gaara sababaha u gaari lahay waxaa ka mid ah dalkii oo wadooyin wanaagsan oo isku xiriray jirin oo si fursho loo gaarsiiyey meelaha kaleo looga baahan yahay mida kale kalluunka wuxuu kamid yahay waxyaalaha sida dhaqtada ku hadlaado haddii uu helin waxyaalihii u baahnay oo ay kamid tahay qabuujiyaan gaashiinkana meeshii loogu tirigalay dalkii kuma badno ama dadkii ka ganacsanaya haystaan qaboojiyaashii ay ku gaarsiin lahaayeen meelaha fogfog ee bulshada u baahan oo jirta inta kaloo jirta waxaa waaye suuq xume ayaa jirto dadkii badanaa waxay xoolo dhaqata isku ka dhaayeen hilibka xoolahay aaminsan yihiin marka hilibka isaga ahay haystaan saa darteed marka baahida ay u qabaan kalluunka ayaaba iska yar taa marka waxaa la xiriira wacyigelin la-aan oo dadkii ay ka warqabeen muhiimada iyo faa'iidooyinka uu leeyahay kalluunka marka saa darteed meelaha fogfog lama gaarsiin kara kalluunka waayahay maxaa hortaagan in cunista kalluunka waddanka si hagaagsan ay uga hirgasho bulshada soomaaliyeed sidaa arus oo sheegay ayagoo oo u badan xoolo dhaqadood marka waxay aaminsan yihiin hilibka xoolaha oo kala duwan sida looda jeeda ariga waxta hilibkii cunitaankiisi waxay ka doorbidaan kalluunka cunitaankiisi waxay ka doorbidaan hilibka marka midda kaloo xigta waxaa waaye wuxuu kalluunka xilli yar ayuu ku halaabi karaa marka sida hore aan u sheegay meelo fiisfiican oo sida la rabo looma gaarsiin karaa isagana oo isagoo ah meesha la rabay lagama gaarsiin kara mida kaloo xigta waxaa waaye bulshadii aan ka dardacsaneyn faa'iidooyinka uu leeyahay kalluunka waa tahay siyaabaha loo kariyo miyaanan ahayn kuwa soo jiidanaya dadka inay cunaan kalluunka aa marka way noqon kartaa dhowr nooc ayaa loo kariyaa kalluunka oo kala duwan oo ku xiran rabitaanka qofka uu rabo marka way dhici kartaa marmarka qaaran qaabka qofka uu rabo in loo kariyo inuusan helin maadaama qaybaha qaababka loo kariyo qaar qaar ay u baahan yihiin mashiimo ama shuu kariyo oo qaali ah oo qofku awoodi karin marmar qaar waxyaalaha qalaad lagu yahaa spice oo waxyaalaha lagu lagu carfiyo kalluunka qofka inuu heli karin marka kariska iyo qaabka loo kariyo oo xagga soo jiidashada wuxuu uleeyahay muhiimad badan hadii marka aan helin qaabab wanaagsan oo soo jiidan kara dadka taa ayaa sababi kartaa in uu dadka sida la rabay oo isticmaal dhamaadan kalluunka maxaa kale oo talo ku saabsan isticmaalka hilibka kalluunka ah ayaad siin lahayd eh, dadka
talooyinka muhiimka aan ka bixin lahay kalluunka waxaa weeye inuu kalluunka uu fiican yahay uu aada muhiim u yahay oo uu leeyahay waxyaalo kala duwan oo jirka waxaa tar u lah oo ay ka mid tahay maca- macdan kala duwan oo oo jirka uu u baahan yahay oo haddii la waayo ama ay yaraatee xanuuno qaar ee jirka uu ku dhacaya soo macdintaas ee, oo qaabta qaabka jirka uu shaqaynaya kalluunka ayaa laga helaa oo mineralska kala loo yaqaano waxaa laga helaa fitamiino fara badan oo jirka u baahan yahay kuwaasoo kordhiya difaaca jirka marka haddii qofkii uu kalluunka badsada difaacii jirkiisa ayaa xoogeysanaya midda kasta oo laga hela waxaa ka mid ah kalluunka waxaa laga helaa maado oo afka qalaad lagu leeyahay omega three fatty acid oo kordhisa ee, qaabka maskaxda u shaqeysa ayadoo dhisaysa xasuusta ee, maskax ahaan ee qofka xasuustiisa iyo kobcinta iyo koriinka ee maskaxda so marka kalluunka waxaan kula talin lahay dadka in badan in badan in badan oo kamid ah inay xooga saaraan ayna ku dhasaan mahadsanidkaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ah khabiir dhinaca kalluunka ah kana tirsan hay-adda faw
akashaan dhammaan diplomaatiko waasiraynaga akashaan dhammaan diplomaatiko waasiraynaga balagu baxun baxay ubadkayo raaxamaan allaynagu timay
ugubaysta gacan axda tooriste ammaanteeda lihi
لوسددني كمينا نفلحن وبخير غبيه وراية وعن بالغولة
aamin lalahayo aamin
وقبيك الجعل أحد دورتي سمان تدليل soo jeedadayni minaan maflixin ubadkayr qabiyo nolol aayatin wacan ilaahow
أمين الغي وأمين
adaniyo xaawa ololaha ka gacal ilayn soo qikee adaniyo xaawa ololaha ka gacal ilayn soo qikee adniga kalana aba qadiyayo abtasiima noqoy adniga kalana aba qadiyayo abtasiima noqoy
وقبيك الجعل أحد دورتي سمان تدليل soo jeedadayni minan rixin ubadkayr qabiyo nolol aayatin wacan ilaahowna waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan cashirkeennii ku saabsanaa barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada waxaanan maanta kaga hadlaynay ee doorka hilibka kalluunku ku leeyahay nafaqada qofka aan dul marno casharadan soo barannay dhegayste kalluunka oo ah noole biyaha ku dhex nool wuxuu cunaa dhir iyo organno aad u yaryar oo biyaha laga helo waxyaalahaas kala duwan ee uu cuno waxay siisay in hilibkiisu laga helo maadooyin qaali ah oo jidhka bini'aadamka uusan meel kale ka heli karin kalluumaysatada ayaa caadi ahaan subaxiyo wakhti hore ama fiidkii wakhti dambe u kallaha badda si ay u soo jillaabtaan shabaqooda ay biyaha dhigaan kadibna kalluun ku soo qabtaan kalluunku way nadiifiyaan kadibna sanduuq qabooji ah ayay geliyaan si uusan u xumaan ugu dambaynna xeebtay keenaan waana iibiyaan haddaba haddii aad doonayso inaad kalluun iibsato arrimaha soo socda waa inaad tixgelisaa iska fiiri urta kalluunka wanaagsan wuxuu u urayaa sidii in hadda badda laga soo qabtay kalluunka nadiifka ahi ma urayo urtuna waa waxa ugu horreeya ee aad ku xaqiijinayso in kalluunkaasi uusan ahayn mid hadda la soo qabtay fiiri indhaha kalluunka inay yihiin kuwa si hagaagsan u muuqda oo aan caad iyo wax kale ku gadaamnayn haddii indhihiisa aysan nadiif ahayn waa kalluun wakhti badan yaalay kalluunku waa inuu ahaadaa mid dhalaalaya oo uusan u ekaan wax duquubay taaba kalluunka si aad u aragto inuu diismayo kalluunku waa inuusan noqon mid caato ah fiiri meelaha uu ka neefsado waa inay nadiif ahaadaan oo ay gaduudan yihiin guud ahaanna barnaamijkeennii ayaa maanta intaas ku eg waxaa idiin soo saartay hay-adda faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey anigoo ah abubakar maxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo